tirintii cutubka lix iyo tobnaad haddaba qorax ina asahaar oo ahaa ina qohaad oo ka sii ahaa reer laawi isaga iyo daataan iyo abiram oo ahaa ilma eli'aab iyo oon oo ahaa ina feled oo reer ruubeen ahaa ayaa rag watay oo waxay ku hor kaceen muuse iyaga iyo reer binu israa'iil qaarkood oo ahaa laba boqol iyo konton amiir oo shirka loo doortay oo wada caan ahaa oo iyana way wada urureen oo gees ka noqdeen muuse haaruun oo waxay iyagii ku yidhaahdeen idinku filan maxaa yeelay shirka oo dhan qof kastaaba waa quduus oo rabbiguna waa dhex joogaa iyaga haddaba maxaad rabbiga ururkiisa isaga sara marisaan oo muusena markuu taas maqlay ayuu wejiga dhulka dhigay markaasuu la hadlay qorax iyo guutadiisii oo dhan oo wuxuu ku yidhi berri subax ayaa rabbigu muujin doonaa kuwa ah kuwiisa iyo kii quduuska ah wuuna soo dhowayn doonaa oo kii uu isagu dooranayana wuu isu soo dhowayn doonaa haddaba qorax iyo guutadiisa oo dhammay sidan yeela oo waxaad qaadataan idimo oo berrito rabbiga hortiisa iyaga dab ku shuba oo foox ku shida oo kalkaas ninkii rabbigu doorto wuxuu ahaan doonaa quduus idinku filan reer laawiyow markaasaa muuse wuxuu qorax ku yidhi haddaba maqla reer laawiyow ma idinla yar tahay in ilaah reer banu israa'iil idinka soocay shirka reer banu israa'iil inuu idinsoo dhowaysto si aad u samaysaan hawsha taambuugga rabbiga oo aad shirka hortiisa istaagtaan oo u adeegtaan iyo inuu weliba idinka iyo walaalihiinna reer laawi oo dhanba soo dhowaystay oo haddana ma waxaad doonaysaan wadaadnimada haddaba adiga iyo guutadaada oo dhammu waxaad isu soo urursateen oo aad gees ka tihiin rabbiga balse maxaa dhacay oo aad haaruun ugu gunuustaan markaasaa muuse u cisdiray dhaataan iyo abiiraam oo ahaa ilma eli'aab oo iyana waxay yidhaahdeen iman mayno ma wax yar baa inaad naga soo kaxaysay dal caano iyo malab la barwaaqaysan si aad noogu dishid cadlada dhexdeeda oo aad weliba annaga amiir isaga kaaya dhigtid oo weliba nama aadan geyn dal caano iyo malab la barwaaqaysan oo namana aadan siin dhul iyo beero canab ah oo aan dhaxalno war ma waxaad doonaysaa inaad dadkan indhaha ka riddo annagu iman mayno markaasaa muuse aad u cadhooday uu wuxuu rabbigu ku yidhi adigu qurbaankooda ha aqbalin anigu iyaga dameerna kama qaadan midkoodna waxba ma yeelin markaasaa muuse wuxuu qorax ku yidhi berrito adiga iyo guutadaaduba rabbiga hortiisa kaalaya adiga iyo iyaga iyo haaruunba oo idinka nin waliba idinkiisa ha qaato oo fooxa ku shubo oo ninkiin kastaaba idinkiisa rabbiga ha hor keeno kuwaasoo wada ah laba boqol iyo konton idin oo weliba adiga iyo haaruunna idimadiinna soo qaata oo iyana nin waliba idinkiisa buu soo qaatay oo dab bay ku shubeen fooxna way saareen kolkaasay muuse iyo haaruun la istaageen iridda teennadii shirka markaasaa qorax soo shirsaday shirkii oo dhan oo iyaga ka gees ah oo wuxuu soo tubay iridda teennadii shirka oo shirkii oo dhan waxaa u muuqatay ammaantii rabbiga markaasaa rabbigu muuse iyo haaruun la hadlay oo wuxuu ku yidhi idinku shirkan dhan isaga sooca aan iyaga daqiiqad ku baabbi'iye markaasay wejiga dhulka dhigeen oo waxay yidhaahdeen ilaahayow adigoo ah ilaaha binu aadamiga oo dhan ruuxoodow haddaba nin keliya ha dembaabaye ma dadka shirka oo dhan baad u cadhoonaysaa markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi shirka la hadal oo waxaad ku tidhaahdaa war kaca kaca taambuugyada qorax iyo daataan iyo abiiraam markaasaa muuse wuxuu u kacay daataan iyo abiiraam oo waayeeladii reer binu israa'iilna isagay soo raaceen markaasuu shirkii la hadlay oo wuxuu ku yidhi waa idin baryayaaye isaga fogaada nimankan sharka ah teendhooyinkooda oo waxay iyagu leeyihiinna ha taabanina yaan dembiyadooda aawadood laydiin baabbi'ine haddaba waxay ka kaceen dhinac kasta ee taambuugyadii qorax iyo dhaataan iyo abiraam markaasay dhaataan iyo abiraam soo baxeen oo waxay istaageen iriddii teendhooyinkoodii iyaga iyo naagahoodii iyo wiilashoodii iyo dhallaankoodiiba markaasaa muuse wuxuu yidhi tanaad ku ogaanaysaan in rabbigu ii soo diray inaan waxyaalahan oo dhan sameeyo waayo anigu maankayga uun kama samayn haddii nimankanu ay u dhintaan sida caadiga u ah dadka oo dhan ama iyaga loo booqdo sida dadka oo dhan loo soo booqdo markaas rabbigu ima uu soo dirin laakiinse haddii rabbigu wax cusub sameeyo oo dhulka afka kala qaado oo uu iyaga iyo waxay leeyihiin oo dhan liqo oo haddii iyagoo noolnool ay shi'ool ku dhaadhacaan dee markaas waxaad garan doontaan in nimankanu rabbiga quudhsadeen oo kolkuu dhammeeyey waxyaalahaas uu ku hadlay oo dhan ayaa dhulkii iyaga ka hooseeyey kala dilaacay oo dhulku afka kala qaaday oo liqay iyagii iyo reerahoodii iyo dadkii qorax oo dhan iyo alaabtoodii oo dhan haddaba iyagii iyo wixii ay lahaayeen oo dhammuba iyagoo nool nool ayay she'ool ku dhaadhaceen markaasaa dhulkii ku dul xidhmay oo iyana shirkii way ka halligmeen markaasaa reer banu israa'iilkii hareerahooda joogay waxay ka carareen qayladoodii waayo waxay is yidhaahdeen war arbaa dhulku innagana ina liqaa markaasaa dab rabbiga xaggiisa ka yimid oo baabbi'iyey laba boqol iyo kontonkii nin oo fooxa bixiyey markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi la hadal elacaasaar ina haaruun wadaadka ah oo u sheeg inuu idimada dabka ka bixiyo adna dabka xagga shishe ku kala firdhi waayo iyagu waa quduus oo idimada nimanka naftooda ku dembaabay ha laga dhigo dahaadh tuman oo meesha allabariga lagu dahaadho waayo rabbiga hortiisay ku bixiyeen oo sidaa daraaddeed iyagu waa quduus oo calaamo bay reer bani israa'iil u noqon doonaan markaasaa wadaadkii elacaasaar wuxuu soo qaaday idimadii naxaasta ahaa oo ay kuwii gubtay bixiyeen oo inta la tumay ayaa meesha allabadhiga dahaar looga dhigay inay taasu reer bani israa'iil xusuus u noqoto si uusan shisheeye aan haaruun farcankiisa ahaynu rabbiga hortiisa ugu soo dhowaan inuu foox u bixiyo si uusan u noqon sidii qorax iyo guutadiisii sidii rabbigu isagaa ugula hadlay muuse laakiinse subaxdii dambe shirkii reer banu israa'iil oo dhammu way u gunuuseen muuse iyo haaruun oo waxay ku yidhaahdeen idinku dadkii rabbiga waad layseen oo kolkii shirkii oo dhammu ay soo urureen oo ay muuse iyo haaruun gees ka noqdeen waxay soo fiiriyeen teendhadii shirka xaggeedii oo bal eeg daruurtii baa qarisay oo waxaa muuqatay rabbiga ammaantiisii markaasaa muuse iyo haaruun waxay yimaadeen teendhadii shirka horteeda oo rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi adigu shirkan ka soo kac aan iyaga daqiiqad ku baabbi'iye oo iyana markaasay wejiga dhulka dhigeen kolkaasaa muuse wuxuu haaruun ku yidhi war idinkaaga qaad oo meesha allabariga dab kaga soo shubo oo foox ku rid oo haddiiba shirka u qaad oo iyaga u kafaaro gud waayo cadha ayaa rabbiga ka soo baxday oo balaayadii way bilaabatay markaasaa haaruun qaaday sidii muuse ku hadlay oo shirku ku dhex orday oo bal eeg balaayadiina dadka way ku dhex bilaabatay oo fooxii wuu shiday dadkiina buu u kafaano guday markaasuu isdhex taagay kuwii dhintay iyo kuwii noolaa oo balaayadiina way joogsatay haddaba kuwii balaayada ku dhintay waxay ahaayeen afar iyo toban kun iyo toddoba boqol oo aan lagu tirin kuwii ku dhintay xaalkii qorax markaasaa haaruun muuse ugu noqday riddii teendhadii shirka oo balaayadiina way joogsatay